falastiin sharcigani waa sharci muhiima oo runtii muxuu ahaaye daba socda sharci lix iyo laba kun iyo lix iyo tobankii la ansixiyey oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxaa loo yaqaano anti money laundering anti terrorism financing iyo muxuu ahaa maalgelinta argagixisada marka sharcigaasi wuxuu aada u moog jiray madaxya dee adduunkan waxaad og tahay intii muddahaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahaayey dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta ku leh oo runtii noqotay global phenomena marka marka sharcigan la yidhaahdo cunaqabataynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday ciddii noocaas ku dhaqaaqaysa in adduunka o dhan ee dhinac uu kasoo wada jeesto oo uu iska ilaaliyo marka sidee sharcigan loogu xaqiijinaya inaan lagu xadgudbin xuquuqda muwaadinka qodobada qaar waxay dhigayaan tuhunka oo kale tuhunku ma aha wax qof lagu xayiri kara hantidiisa ama dhibaato kale loogu geysan karo maxaa ilaalinaya xuquuqda qofka xuquuqda qofka waxaa ilaalinaya dastuurkeena ay ku qeexan tahay shuruucda dalkeena ayay ku qeexan tahay wax iska bedelaya haba yaraatee ma jiraan mushkiladdu waxa weeye sideebaa dalkeena looga ilaashaa inaanu gabaad u noqon muxuu ahayey hoy u noqon argagixisada aanu noqonin oo maalgashigoogu aanu halkani ka bullaalin adduunyadana aanay ku dhibaatayn dalkan gudihiisana aanay ku dhibaatayn midda kale uu leeyahay waxa weeye inaan ganacsatadeenna iyo hantiilaydeenna oo adduunka ku xidhan inay muxuu ahay ku xidhnaadaan oo aan had iyo jeer muxuu ahay shaki intii la geliyo aan hantidooda layska sanction lagu ridin oo dalku markuu sharci leeyahay uu samayn karo inuu procedureki iyo nidaamkii muxuu ahay garsoorkiisu ay ka hortagi karaan oo ay ka saari karaan liis muxuu ahay si tuhmada loogu soo loogu loogu daray waad og tahay oo berigii muxuu ahay albarakaad muxuu ahay laga u sameeyey xoolaha laga joojiyey adduunka dalkeena dowladdiisuna maysan dhisnayn sharci ilaalinayo oo muxuu ahay arrintaa ka hadlayana maanan lahayn sidaa darteed wixii laynagu tuhmaayey wuxuu noqonayaa wax ay adduunyadu markaa sideeda ugu dhaqanto oo cid ka daba hadlaysa aysan jirin laakiin markuu dalkeenu sharci leeyahay oo garsoorkeena iyo nidaamkeenu ay shuruucdaasi ku dhisan yihiin ay leeyihiin waxay noqonaysaa inay difaacaan dadkoogana difaacaan dalkoogana ka ilaaliyaan muxuu ahay wixii dhibaato u geysanaya adduunyada kale ka imanaya ee gabaad ka dhiganaya halkan labadaa arrimoodba horta sharcigani faa'iido weyn ku leeyahay mudane wasiir waxaa jirta al-shabaab canshuuray ka qaadaan xamar akaaney ku leeyihiin la yaqaano dembi miyay ka dhigaysaa in ganacsatada ay lacag siiyaan al-shabaab iyo in ay akawno ama xisaabaad ku yeeshaan bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda ee gaarka loo leeyahay ee dalka ku yaala sharcigan marka la fiiriyo may sharcigu kama dhigayo bangiga dembiile kama dhigayo sharcigu wuxuu ka dhigayaa un xisaabtaa keliya ee shaksigaa ku qoran ayuu hakinayaa bis bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu muxuu ahay kale caadiga ayuu muxuu ahay u fududaynayaa howlihii ganacsiga laakiin waxaa laga hadlaya waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixiso u shaqaynaya oo geynaya muxuu u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex maraysa xisaabtaasi marka halkaa xisaab maogtahay laga shekiye keliya ayuu joojinayaa maha micnaheedu in bangigaa la xidhayo dhinaca kale waxaa jirta in aad samayseen haddaba xanibaadyo akawno ama xisaabaad ay lahaayeen xubno ka mida al-shabaab laakiin bangiyada ay ku qasbanaadeen inay lacagti gudaan sababtoo qofku wuxuu leeyahay adaan kaa furta accounkeygii lacagteeda adaan kaa rabaa dowlad igama xanibi karto sidee ku xaqiijinaysaan in shirkaduhu aanay u gudin kooxahaasi lacagaha oo aan iyadoo kaasha loo geynin
maya dee ciddii samaynaysa sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa leega haysatahay waa halkeeda laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana haba yaraatee because dowlad baa xanibtay isaga wax awooddiisa ka baxsan weeye sharci dowladood baana muxuu ahay lagu xanibay qofka shaksiyadiisaanay mogtay ku xidhan tahay kuma xidhna bengigana kuma xidhna cidda wahaysana kuma xidhna bengiguna dembi kuma laha
ganacsatadu waxay walwal ka qabaan in maadaama amniga ama meelaha qaar ay ka shaqeeyaan ay tahay meelo al-shabaabku ay gacanta ku hayaan in culays badan sharcigana uga imaan doono oo iyaga ay ku keeni doonto cabsigelin iyo qarashaad aysan ku talagelin in ay bixiyaan ma kala hadasheen ganacsatada sharcigan sida uu u shaqeynayo
sharcigan aad baa loogala hadlay aad baana loo dooday mxuu ahay muddo dheer buuna sharcigani baarlamaanka horyaalay iyo dowladda horyaalay ilaa mxuu ahaye laga soo bilaabo sanadkii sideed iyo tobankii muddadaasba mxuu ahaye sharcigani mid yaalabu ahaa oo aan mxuu ahay runtii la og yahay oo moogtahay mida kalena waa qodobo kooban oo ka mida sharcigii la mxuu aha ansixiyey lix iyo tobankii marka dadku way og yihiin dhammaantood mxuu ahaye inuu qodobadaasi ay moogtahay marjicooga iyo aasay u yahay ama uu rifargaraynayo shuruucdii ka horreysay ee mxuuha arrimahan ku saabsanayd sharcigaa horena dhib weyn oo dalka u keenay ma jira wuxuu keenay mxuu ahaye furfurnaan wuxuu keenay dalka inuu mugdi godkii mugdigaha u ka soo saaro oo dalku noqdo dal shuruuc leh oo iska ilaalinaya mxuu aha dambiilayaasha maaliyadeed ee adduunka la yaqaano ama mxuu ahaye nidaamka noocaasa ku ganacsada iska ilaalinaya dalkeenana dal nadiifa ka dhigaya oo ganacsi mxuu ahay saxa ku samaynay adduunyadu mxuu ahay shuruucdan way wada leedahay dhammaanteed way wada leedahay cid walbana mxuu ahay runtii waa waa ku shaqaysaa waanad og tahay oo mxuu ahaye adduunka dhanbu uu ka jiraa markaas cid ganacsigooda lagu waxyeelo gaar loogu taargadeeya gareeya ma jiraan markay dadku si nadiifa oo wanaagsan ay u ganacsanayaan businesska oo ugu shaqaysanayaan xildhibaanada baarlamanka qaarkood waxa ay ka cabanayaan ama ay sheegeen in qaabka loo ansixiyey sharcigani uu sharci daro yahay sharci wax ahna haddii waddo aan sharci ahayn loo maro sharciga laftirkiisay sharci daro ka dhigaysaa maxaa u mari weydeen sharcigan dhabbihii loogu talagalay loo marsiin waaye oo xildhibaanada codkooda loogu raadin waaye walahi arrintaasi dee inaad mogtahay xildhibaano ama qof iyo labo hadintaa kuu sheegay iska rumaysataana sax maaha goluhu system buu leeyahay xeer hoosaad buu leeyahay procedure buu leeyahay lagama boodi karo golaha si caadiya maxaa loo miday kooramka ugu buuxay dood adag sharciga waxaa la horgeeyey muxuu ahaye guddiga u qaabilsan guddiga maaliyadda oo beryahan oo dhanba kasoo shaqaynayay oo riboortkooda soo dhamaystiray oo si muxuu ahaye cad oo runtii muxuu ahaye lagu wada qancay ugu soo bandhigay muxuu ahaye golaha ugu soo bandhigay qodobada qaarkood ee ku qornaana xitaa aad usii luuqad ahaan iyo iyo muxuu ahay sharci ahaanba usii toosiyey oo muxuu ahaye runtii meelaha qaarkood ka bedelay golahuna uu qaatay muxuu ahay wax kabedelkii ay ku sameeyeen golahu markii loo balamiyeyna ay doodeedii muxuu ahaye ay qaadatay muddo dheer laga dooday waxaana islahay sharcigii ugu dooda badnaa ayuu ahaa golahuna si wanaagsan buu u yimid anuu goobjoog baan ka ahaa kooramkiisu waa buuxay muxuu ahaa kadibna maadaama ay qodobada meesha laga hadlaya ay kaabayaan sharci hore oo jiray sabab muxuu ahaye dib loogu sii dhiga xilliga aanu ku jirnaana baahi weyn loo qabo oo ay ka mid tahay muxuu ahaye waxyaabaha benchmarkiska ee waaweyn ee kamida muxuu ahaye nidaamkeena geedi socodka ee dayn cafiska kamida marka muhiimadaa weyn ee uu leeyahay markaasi muxuu ahaye sharciga darteed si caadiya muxuu ahaye loo ansixiyey wax dhibeyna kama jira meeqa xildhibaana ansixisa intaad ogta
wade taasi waxaad ka dheehan kartaa siduu muxuu ahaye guddoonka golahu uu ku dhawaaqay boqol iyo afartan iyo siyaadada nambarkii ma hobo laakiin tira noocaas ayaa muxuu ahaye ayaa ansixisa
ugu dambeyntii mudane wasiir sharciyadu waxay joogaan qaarkood boqolaal sano sharcigani afarta sano oo dowladda madaxweyne xasan sheikh oo ad adiga hadda wasiirka ka tahay waxay u badan tahay inuu dhaafo dowladaha dambe soo socdaahina ay ku dhaqmaan ma ka fiiriseen mustaqbalka saameynta uu yeelan karo nidaamyada soo socda sida ay u isticmaali karaan inaanu wax dhibaato ah u lahayn dadka ganacsatada ah iyo muwaadiniinta soomaaliyeedba
wallahi falastiiniana waxaan is leeyahay in sharci lagu dhaqmo ayaa ilaalinaysa xuquuqda dadka iyo dowlad wanaagga taasuuna qofku ku nabadgelayaa oo leeyahay qaab u moogtahay uu xuquuqdiisana ku ilaashado oo aan lagu xadgudbin sharci baa ilaaliya sharci daro ma ilaaliso haddaanu sharci jirin waxa weeyaa sidii doonaa lagaa yeelaya adduunkana tuhum waa lagu wada tuhmaya kama soo qaad haddaanan shuruucda muxuu ahaye antimoney launderingka iyo kan muxuu ahaye financial sanctionska iyo waxaasoo dhan haddaanan lahayn kasoo qaad soomaaliya se u ekaanaysaa soomaaliya waxay u ekaanaysaa god madow oo ay muxuu ahaye isku isbahaystaan argagixisada caalamka iyo inta dunida muxuu ahaye financial crimes ee soo dhacday dunida lacag ka soo dhacday meel ay ku gabaad oo ay ka muxuu ahaye ka dhigato noqonaya markaasa adduunkiina wuxuu noo arkayaa god madow oo khatar ku ah dunida financial systemkeygoo dhan markaase go-doon lagu gelinaya adduunka lama ganacsan kartid lamana dhaqmi kartid mar haddaana sharwadaasi lahayn marka waxa ilaalinaya shuruucda wax dalka ilaalinaya waa shuruucda wey isla markaan haddaanad sharci lahayn qofkan ma yaqaano xuquuqdiisii si u raadsada xitaa ma yaqaano haddiise uu sharci jiro qofku muxuu ahay waxaa xaq loogu leeyahayna waa yaqaanaa waxaanan xaq loogu lahayna u yaqaanaa maxkamadaheena u xil saaran muxuu ahaayey waa loo sharxi karaa waana muxuu ahaayey wax laga doodi karo xitaa haddii qodobada qaarkood ay la dareemaya inay waxoogaa cidhiiri gelinayaan meelaha qaarkood waa wax doodeedu ay furan tahay oo nidaam loo raaco oo amendment lagu sameeyo ole weeye laakiin hadda markaad sharci haysaa ayaad xuquuqdaadana raadsan kartaa waxaad muxuu ahaa dalku kuu leeyahay waajibaadana aad gudan kartaa laakiin sharci la-aan kuma gudan kartida waxay noqonaysaa inaan muxuu ahaayey cid waliba siday doonto kaa yeeshay noqonaysa